inaannu aad ugu mahad celinayno dawladda imaaraadka carabta agabkan caafimaad ee ay noo soo dhiibtay xilli runtii baahi aad u weyne ay ka jirtay qalabkan agabkan naloo soo dhiibay waxaannu rajaynaynaa agabkani inuu waxtar weyn oo aannuna hubnaa inuu waxtar weyn ka tari doono dadaalka socda ee ka socda puntland ee ka socda soomaaliya ee ka socda adduunka oo dhan ee la rabo in lagu yareeyo lagagana hor tago islamarkaana lagu cidhib tiro fayraskan covid nka qalabkan waa qalab aad u kala duwan ka kala yimi qaybaha kala duwan ee qalabka caafimaadka hadday noqon lahayd qalabka loo yaqaano p p e ama qalabka dadku isku ilaaliyaan ee ay gashadaan galaafiska iyo maaskiska iyo gawniska iyo wixii la mida iyo ta ugu muhiimsan oo ah qalabkii lagu tastigaraynayey cudurka covid nka oo aad la socotaan in caqabado badani ka haysteen puntland iyo soomaaliyaba sidii loogu tastigarayn lahaa covid ama loogu daagnoos garayn lahaa waddanka gudihiisa waxaad la socotaan in hay-adda caafimaadka adduunka aannu aad ugu xidhnayn marka ay noqoto baadhista cudurkan iyada oo saamballada loo sii dhiibi jiray meelo fogfog oo ay ugu badan tahay magaalada nairobi hay-addan caafimaadka adduunka waannu uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan iyo sida wanaagsan ee ay noola shaqaynaysay waxaan halkan isugu nimi in aan ku guddoonno deeq daawo iyo agab caafimaad oo dawladda imaaraadka carabta ay ugu deeqday dawladda puntland deeqdaasoo saaka soo gaadhay ayroboortka internashinaalka ee magaalada boosaaso halkan oo joogaan guddigii sare ee ka hortagga karoonfayraska oo hoggaaminaya wasiirka caafimaadka wasiir jaamac iyo wasiirrada faraha badan ee halka jooga runtii deeqdaasoo ah deeq xilli loo baahnaa ku soo aaday waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno dawladda isutagga imaaraadka carabta taasoo ku timi dadaalladii madaxweynaheenna puntland torsiid cabdulaahi deni iyo xiriirradii cilaaqaadka wanaagsan ahaa ee uu la sameeyey dawladaha ee aan dariska nahay runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa deeqa xilligii loo baahnaa ku soo aaday dawladda imaaraadka carabtana waxaan leenahay walaal jira aad iyo aad baa u mahadsantihiin